bismillaahi raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka subax raadiya dalsan waaweyn waxaa ka mid ah kulan looga hadlaya amniga caasimada muqdisho iyo dagaalanka maanduuriya oo ka qabsamay magaalada muqdisho faahfaahino dheeraada oo ka soo baxaya maleeshiyaad hugeysan oo dilay dhaawac ka geystay deegaan hoostaga degmada gelansoor ee gobolka galgaduud amada amniga dowlad goboleedka galmudug oo gacanta ku soo dhigay dad ku horanaa jarista dheerta dowladaha soomaaliya iyo maraykanka oo ka wada hadlay arrimaha xoojinta xuquuqul insaanka iyo dimuqraadiyadda beeraleyda qaadka nairobi kenya oo wajahaya suuq xumo ku habsatay buundada buuluxubey oo marin muhiima u noqotay ardayda iyo dadka kale ee shacabka gabar da'yar oo go'aansatay asaaska xarun ka shaqaysa waxbaridda carruurta xilliga hore waa warbixin warkaad ku maqli doontaan warka dibad waxaa uu waaweyn qarax xoogan oo ka dhacay dalka turkiga
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqal wanaagsan subax wanaagsan dhegeystayaal saaka waa subax talaada taariikhduna ku beegantahay sideedda bisha sideedaad sanadka laba kun saddex iyo labaatan kusoo dhawaada warkii subaxay reedu darsan oo faahfaahsan aynu ku bilownay shir looga hadlaya amniga muqdisho la dagaalanka maanduuriyaha ayaa ka qabsoomay caasimada wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed sheekh cali doodishe iyo gudoomiyaha gobolka banaadir handuuqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaare ayaa kulan ku saabsan dardargelinta amniga magaalada muqdisho iyo maanduuriyaha la dagaalankiisa la qaatay saraakiisha laamaha ammaanka ee amniga dowladda iyo sidoo kale guddoomiyaasha degmooyinka gobolka kulankan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed sareeye guuto surab axmed firin iyo sidoo kale taliska hay-adda nabad sugidii sirdoonka qaranka gudoomiye ku-xigeenka amniga ee siyaasada gobolka banaadir xogaayaha guud ee gobolka taliyaasha qaybta guud ee booliska iyo saraakiil kale oo ka tirsan dowladda soomaaliya shirkan ayaa waxaa laisla qaatay in la dardargeliyo awaamiirtii hore uga soo baxday madaxda dowladda ay ugu horeyso xakameynta hubka iyadoona qofkii ku xadgudbaa la tiigsan doono maxkamadaha ku shaqo leh shirka intuu socday waxaa warbaahinta la hadlay oo hadal kooban ka jeediyey halkaas wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda soomaaliya maxamed sheekh cali doodishe wuxuuna sheegay in loo baahan yahay in la dardargeliyo amniga caasimada howlgallada lagu xaqiijinayo sidoo kale waxa uu sheegay inuu socyo dagaalka ka dhanka al-shabaab oo uu sheegay in madaxweynaha iyo sidoo kale xukuumadda ay ku oran tahay sidii dalka looga saari lahaa shabaabka waa sidoo kale ka u dhigay wasiirka amniga barnaamij wasaaradda amniga ay ugu talagashay in ay kusoo bandhigto waxqabadka hay-adaha amniga kuna dhageysato bulshada soomaaliyeed ayagoo shaqadaas aada u ballaaran oo baaxadda weyn ka shaqaynaya oo furmihii jooga oo magaalada kontarooladeeda jooga oo habeenkii o dhan ku jira gaafmeer ay amniga ku sugaayaan qoraxda u taagan inay dadka badbaadiyaan ay haddana dhinaca kaleeto waxay ka shaqaynayaan wacyigelinta waad u jeedeen caawo kooxda heegan fariimihii ay diraayeen ayuu adeegsanaya sugaanta leh wax soo saar cilmi oo uu ka mid yahay farguri oo uu ka mid yahay buuggiisii ugu dambeeyey ee godob la-aan martida uu noo ahaa caawa waxa uu ka hadlaayay waad wada dhegaysateen laakiin hal qodob unbaa ugu muhiimsanaa dagaalka nagulala jiro waa dagaal la rabo in ummadda soomaaliyeed ee dowladnimada lagu tirtiro waa dagaal aan waxba hambeynaynin saqiirkii hooyadii ayeydii awowihii culimmadii aqoon-yahankii ceelashii raashinkii wax kasta ayay tirtireen marka waxay noqdeen uuley aan waxba hambeynaynin saas darteed inaan u istaagno inaan dadkeena daafacno carruurteenna hooyooyinkeen awowayaasheen ayayooyinkeen culummadeenna aqoon-yahankeenna bulshada qaybaheeda kala duwan dowladnimadeena inaan difacna loo baahan yahay saaad og tihiin madaxweyne xasan sheekh maxamuud markii dib loo doortay oo xafiiska la wareegay bil ma uusan joogin howlgalladan ayaa waddan ka bilowday
dadaal badan
dhinaca kale gudoomiyaha gobolka banaadir aanduqa muqdisho yuusuf xuseen jamcaale madaale ayaa waxa uu sheegay in ah, madaxweynaha jamhuuriyadda xasan sheekh maxamuud uu ugu baxay furmaha dagaalka si loo dardegeliyo wejiga labaad ee hoggaanka lagu dagaalamaya al-shabaab lab sheeko ka soo gudubta waaye maxaa yeelay haddii madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo hay-adihii qaarkood iyo xildhibaanadii qaarkood iyo ay wada baxeen furinta dagaalkana ay jiraan waxaa lala dagaalamana ay yihiin cadowgii ummaddan waxaan filayaa inay baasha sheeko ka soo gudubto waxaan maqli jiray ilmaha kafku waa soo dhaafeen baashu kafku waa soo dhaaftay dagaalku waa saddex dagaalku mid waa gacanta midna waa afka midna waa jeebka qof walba u isweydii kaalinka kaalintaada meesha aad uga jirto isweydii ood ka qaadan karto ma gacantaad uga jirtaa ma afkaad kula jirtaa mase jeebkaad uga jirtaa dagaalka saddexdaasun baa la rabaa in looga qayb galo maxaa yeelay cadowgu way shan iyo toban jirsadeen hadday xalaal yihiin waxaa la yidhaahdaa xalaal har cadaa la quutaa soo lama dhihin ayagoo afka duubanayna soo galeen afka duuban
codkaas waxau ahaa gudoomiyaha gobolka banaadir aanduqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale oo ka hadlayay shirka ka qabsoomay magaalada muqdisho lagu hadlayay amniga caasimadda iyo sidoo kale la dagaalanka maanduuriyaha faahfaahin dheeraad ayaa kasoo baxaya rag hubaysan oo maleeshiya beleed ah oo dil iyo dhaawac ka geystay deegaan hoosega degmada gelinsor ee gobolka galgaduud wararkan ka helino degmada gelinsor ayaa waxay ku waramayaan in saqdi dhexe xalay halkaas kooxaha hubaysan ay ku dileen nin xoolo dhaqataha sidoo kalena ay ku dhaawaceen mid kale falkan ayaa waxa uu si gaar uga dhacay deegaan hoostega gelinsor oo lagu magacaabo deeqle oo kamid ah gobol galgaduud waxaana la sheegay in dableyda hubaysan ay wateen qoryo ak ah kuwaas oo falka kadib goobta ka baxsaday wararka la helaya ayaa waxay ku waramayaan in falkaas isugu jiray dilka iyo dhaawaca uu la xiriiro aanooyinka qabiil iyadoona kooxihii falkaas ka dambeeya goobta ka baxsadeen si kastaba deegaana ka tirsan gobolada mudug iyo galgaduud ayaa waxaa muddooyinka dambe kusoo ralaabtay dagaal beeleedyada sarka ku haya aanooyinka qabiil iyo sidoo kale weerarada waxaana xusid mudan in dhowr jeer maamulka galmudug uu isku dayin arrintaas xal uu gaaro balse waa lagu guuldareystay iyadoona xusid mudan tahay in maalmihii lasoo dhaafay ay xiisada ay kasoo xusboonaadeen wasiil oo ka tirsan gobolka mudug iyo sidoo kale deegaano kale waxaana la sheegay in haatan xaaladda goobta farku ka dhacay ay yara degan tahay dowladaha soomaaliya iyo mareykankana waxa ay ka wada hadleen arrimaha xuquuqul insaanka iyo dimuqraadiyadda ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi barre ayaa waxa uu xafiiskiisa ku qaabilay la taliya sare ee arrimaha dimuqraadiyadda iyo sidoo kale xuquuqul insaanka ee wasaaradda arrimaha dibadda dowladda mareykanka kulanka ayaa waxaa looga hadlay arrinta ku aadan ah, xuquuqul insaanka iyo sidoo kale in la xoojinayo xiriirka labada geesoodka ah ee arrimaha xuquuqul insaanka iyo sidoo kale dimuqraadiyadda xamse warfaa oo ah la taliya sare ee arrimaha dibadda iyo waa arrimaha dimuqraadiyadda iyo sidoo kale xuquuqul insaanka ee wasaaradda arrimaha dibadda mareykanka ayaa ra-iisul wasaaraha sidoo kale waxa uu kala hadlay sidii loo sii xoojin lahaa xiriirka ka dhexeeya labada dal markan haddii aynu eegno buundada jid waa buundada buulixubey oo marin muhiima u noqotay ardayda iyo sidoo kale dadka kale shacabka ah waxaa warbixintan soo socota ku eegaya waryahayga cabdisaxiil kacse
buundadan waxay ku dhex taalaa bartamaha laamiga bulxuu ee degmada wadajir ee gobolka banaadir sidaad aragtaan laamigu waa mid gaadiidka noocyadiisa kala duwan ay si weyn ay u marayaan marista ardada iyo sidoo kale dadka waayeelada iyo carruurta ayaa aad ugu dhibban maadaama buundadan tobankii bishii juun uu xarigu ka jiray guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale dadka shacabka ah ardayda iyo sidoo kale wadayaasha gaadiidka noocyadooda kala duwan ee iyagu isticmaala ama waddadan aadka u isticmaala ayaa waxa ay sheegeen in buundadan ay wakhtigii loo baahnaa ay timid maadaama ardada iyo sidoo kale dadka kale ee marista waddada ay dhibaatooyin kala duwan ay ku qabaan waxaana ay sheegeen in wakhti aad loogu baahnaa ee markaasi la sameeyey buundadan ayna markaasi een, ee, ardada ay si weyn u isticmaalaan sidoo kale dadka kala duwan ee la hadla dalson t v ayaa sheegay in ee, markaasi buundadan ay aad ugu faraxsan yihiin ayna siiba ardayda ay tahay wax weyn inay ka bedeshay marista waddada oo inta badan aan ixtiraam lagu siinin marka ay marayaan ama ay goonayaan laamiga haddaba waa kuwan qaarkood oo la hadla dalson t v wallaahi buundadan faa'iido weyn ay ardayda u leedahay waayo gaadiidka mootooleda gawaarida macnaha socoto xaawaaye aad ma u ixtiraamayaan ma u istaagayaan marka maadaama mid walba oo istaagaynu ordaayo markay waxaa waaye wax weyn ayay u soo kordhisay buundadan hadda maantaoo kale roob-roobaa jiro waxaa waaye gaadiidka faroodooyinka micnaha saasoo kale waa qoyaayaan bareega ciyooma qabsoomayso marka ma istaagayaan marka waxaa waaye buundadan wax weyn ay u soo kordhisay maasha allah meeshaan micnaha wax weyne buundadan u soo kordhisay dadka buundadan dhisay oo micnaha ku dadaalay wax weyn ay qabteen maasha allah ardayda waxbasiiba ardayda ayay wax weyn u qabteen waayo ardayda lama ixtiraamayo looma istaagaayo dadka kale shacabka xataa looma istaagaayo marka sidaas darteed ayaa micnaha saas oo kale meeshaan kore ayay si- si nadiif u maraayaan maanta maamulka aadaa ugu mahad celinaya maadaama ay noo dhiseen jaranjaradan sidoo kale waxyaabaha aan ka faa'iidno waxaa ka mid a inay waddadan meel ugu kala gooyaysan ahayn baabuurtu iyo bajaajtu ayna ciriiri ahayd dadka iyo inay baabuurta isla gooyaan aada ugu adkeed maadaama marka aan jaranjarada ka helnay aada ugu faa'iidey runaantii ardada kuwii ardada riiriiska ah ayay mahi- faa'iido u leedahay sababtoo ah waddada ma goy karaan waalidkoodna lama socdaa mar kasta marka way u fududahay inay jaranjaradan koraan ayna ka degtaan buundadan horta waxay naga caawisay waxyaabo badan maadaama ay jiraan ee, caruur oo gudbi kara laamiga oo soo gaarayso dhibaato sidaas darteeda loo dhisay buundadaas oo caruurta sida ay ugu badbaadaan maasha allah horta buundada aad ayay faa'iido u leedahay ilmaha laamigan aad ayay ugu dhib qabeen jaam waay laamiga marka alxamdulilah haddana waxa waaye dhibkeedana way leedahay oo dhibka ay leedahay waxa waaye buundadii in ciyaalo suuq wax kasta wax tuuriyeenayo dad isduubaayo ciyaal foodo wax walba ay soo koraayaan oo dadkii la tuuriyeenayo xataa dadka culimmada ah oo jimcadii masaajidka ciyaalka koraan candhuuf ku soo tufaayaan marka waxaan codso lahayn dowladda maadaama way ku mahadsan tahay inay buundo noo dhistay inay noo samayso waardiye macnaha ciyaal foodada iyo waxa dhaqan xumada samaynayo waxaas naga ilaaliyo buundadan faa'iido weyn badan ay hasaa maalinta roobka oo imaada waa lagu badbaadaa marka adi- ardayda iyo adi way- caadi buundadu way iska moodaan laakiin maalinta roob imaada waxaa waaye gaadiidka iyo adigi mootooyinka iyo baabuurada iyo waxaa waaye bareegood waxaa waaye isla markii adi zaa'id oo noqdaa markay roobka ay imaado marka alxamdulilah buundadan waa ku badbaadni ya ardayda iyo hadda way ku moodayiin ebel intii la dhisin waxaa waaye ardayda laamiyay good jireen cariiriyay ka jiri jireen marka hadda alxamdulilah tani markii ee, markaasi la dayactiray lana sameeyey xarigana laga jaray buundadan ayaa waxay noqotay mid si weyn ay u isticmaalayaan dadka noocyadiisu kala duwan iyadoona inta badan dadka waalidiinta iyo sidoo kale een, ee, ardadaba ay markaasi isticmaalkeeda ay ku badan yihiin ayna dhinacyada kala duwan ee buundadan laysaga kala gooshanaya ay aad ugu dhex is- ay u isticmaalaan cabdifataax muun warbaahinta dalsan muqdisho aada ayuu mahadsan yahay waryahayga cabdifataax ilkacse halkaa warkaas aad kala socotaan warada iyo dalse ee magaalada muqdisho markana wararka dibadda qarax xooggan ayaa waxa uu ka dhacay gudaha dalka turkiga waxaana ka dhashay khasaaro qaraxaas oo ahaa mid xooggan ayaa waxa uu ka dhacay meel ku dhow baqaar ku yaala dekeda lagu magacaabo magaalada kokeli ee galbeedka dalkaas turkiga ugu yaraan afar qof oo ku sugnaa gudaha baqaarka ayaa lagu soo waramaya inay ku dhaawacmeen qaraxaasi ka dhacay baqaar ay guddiga een, badarku ay turkiga halkaasi ku leeyihiin waxaana la sheegay in qaraxa uu ahaa mid jugtiisa laga maqlay hareeraha goobta uu baqaar ku yaaro laamaha ammaanka dowladda turkiga ayaa sheegay inay- inay wadaan baaritaano ku aadan wax sababay qaraxaas wararkii ugu dambeey waxay sheegeen in tirada dadka ku dhaawacmay qaraxaas ay gaarayso ugu yaraan ilaa iyo labayo toban qof guud ahaan warkiis waxaa dhegeysta aad ka dhegeysaneyseen idaacadda darsan ee magaalada muqdisho waa nagintahay shaacidda warkaygu soo waxay dib u heli kartaa barta internetkeen kulanaa radio darson com
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel